bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaada ah taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha sebtembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan kulan ay maanta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku yeesheen culimaa udiinka soomaaliyeed ayaa waxa ay kaga hadleen arrin dhowaan ka soo yeertay shakhsi la sheegay inuu ku sugan yahay gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo kaa oo sheegay in uu hayo sawir laga sawiray nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee shakhsigaas ayay ku sheegeen culimmada bayaan ay soo saareen inuu ka fogaaday diinta islaamka sidoo kalena uu ka been sheegay nebigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee ayagoona tilmaamay in ninkaasi ay caddahay haatan kabixitaanka diinta islaamka oo ay sheegeen inuu la yimaaday shuruudo dhowr ah uu ku can yahay shakhsiga inta badan la tilmaamo ama lagu lagu sheego in uu ka baxa diinta islaamka asigoo tilmaamay ama beeniyey mid ka mid a aayadaha qur-aanka ee rabbi subxaanahu wa tacaala uu kusoo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sheekh bashiir axmed salaada ugu horreyn kulanka bayaanka akhriya ayaa sheegay inay ugu baaqayaan maamulka galmudug in ay horgeeyaan shareecada islaamka shakhsigaas oo ay ciidamada ammaanka tilmaameen inay gacanta ku dhigeen sida culimmada ay sheegeen waxayna kaga mahadceliyeen tallaabada ciidamada ammaanka ay qaadeen sidoo kale ehelada shakhsiga ayay soo jeediyeen in bayaan cad go-aan cad ay ka qaataan arrin sameeyey sidoo kalena laga fogaado in qaab diimeed ama qaaba qabiil lagu difaaco shakhsiga noocaasi ah ayagoo ugu baaqay in arrintaasi ay ka fogaadaan ayagoo u eegayo raalli ahaashaha rabbi subxaanahu wa tacaala sidoo kale kulanka bayaanka culimmada ka akhri waxaa ka mid ahaa sheekh nuur baaruud gurxan iyo sidoo kale afhayeenka culimaauddiinka soomaaliyeed sheikh somow waxaana bayaanka sidoo kale ka hadlay guddoomiyaha majmaca culimmada sheikh cayntee oo dhammaan isku raacay bayaanka ka soo baxay maj culimmada soomaaliyeed ee kulanka maanta ku yeelatay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee caasim waa gobolka mudug xarunta u ah ayaa waxa ay sheegayaan inta waa ehelada ninka lagu eedeynayo inuu sheegtay ama uu sawiray nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee in ay ula siman yihiin soomaali inteeda kale sidoo kalena ay doonayaan in lagu qaado wax allaale iyo waxa shareecada islaamka ay ka qabto ruuxa noocaasi ah waxay sheegeen in mar waliba iyaga diyaar ay u yihiin si ay ula midoobaan ummadda soomaaliyeed ee aadka ah kaga xumaatay waxayna sheegeen in marnabo aysan dhacaynin in ay ku difaacaan qaab qabiil waxaa sidoo kale maxkamad ku taalla magaalada gaalkacyo la in dembi ay ku hiweysay ninka lagu eedeynayo in uu nebi maxamed wax ka sheegay ama sheegtay waxaana la sheegayaa in ninkaasi uu joogo gaalkacyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee maamulka galmudug ayaa amartay in ninkaasi lasoo lasoo xiro lana horkeeno sharciga waxaana ninkaasi ku eedeynayeen in uu ku xadgudbay diinta islaamka uuna aflagaadeeyey nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee balse maxkamadda koonfurta gaalkacyo ayaa sheegtay in dembiga lagu waayey ninkaasi lagu eedeynayay in uu sawir meel yaalla ku tilmaamay nebi maxamed kaasoo la sheegay in dad badan ay oo u badan carruur ay barakayseen sida dad ku dhaqan magaalada gaalkacyo warbaahinta ay la wadaageen garsoorayaasha maxkamadda waa garsooraha maxkamadda sheekh maxamed macalin cali ayaa b b c da u sheegay in ninkani la eedeeyey oo lagu magacaabo sheekh cabdiweli sheekh cali cilmiyare uu maxkamadda hor yimid si su-aalo loo weydiiyo markii dambena la fasaxay sida uu tilmaamay maxkamadda ayaana caddaysay in ninkaasi lagu waayay wax dembi ah halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in la gaarsiin doono ciidanka booliska soomaaliyeed soddon iyo laba kun oo isku dhaf ah sidaa uu ka dhawaajiyey shir looga hadlayay sidii loo dhisi lahaa ciidamo boolis ah oo tiradoodu gaarayso soddon iyo laba kun oo isku dhaf ah kuwaasoo ka kala imaanaya waa kuwaasoo la wareegi doona amniga dalka marka ay ciidanka sooma marka ay dalka soomaaliya ka baxaan ciidamada amisom ee haatan qaabka nabad ilaalinta u jooga soomaaliya shirkani oo socon doono muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa magaalada muqdisho ka furay wasiirka amniga ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed kaasi oo u dhexeeyey saraakiisha booliska heerka heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed ujeedada shirkani waxa shirkani wadatashiga ah ayaa la xiriira qorshaha ku aadan sidii loo dhisi lahaa ciidamo isku dhaf ah oo boolis ah kuwaasoo isugu jira waa kuwaasoo isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed si ay isaga kaashadaan sugidda amniga dalka iyo sidoo kale in ciidamada amisom ay kala wareegaan howlgalka nabad ilaalinta ee haatan soomaaliya ay ku joogaan ciidamadaasi wasiirka amniga ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducale oo wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona la waramayay waxa uu sheegay in ay dhisayaan ciidamo boolis ah oo gaaraya soddon iyo laba kun oo askari oo amisom kala wareeg kala wareegi doona amniga dalka waxaana uu tilmaamay in arrintan ay iska kaasho doonaan saraakiisha heerka federaal waa heer federaal iyo sidoo kale heer maamul goboleed si looga gudbo arrimaha inta badan soo laalaabta ee ka dhasha isku dhacyada ciidamada iyo sidoo kale tayala-aanta ciidanka xilliyada ay la kulmaan dhibaatooyin kaga yimaada qaybaha kala duwan ee dadka kasoo horjeeda amniga iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan marka wax marka ay dhacayaan dibadbaxyada iyo waxyaabo kale oo uu kusoo hadal qaaday hadal maanta uu ka jeediyey munaasabadda furitaanka shirkiga ka dhacay magaalada muqdisho maleeshiya ka berber dagaalamaysay kooxda al-shabaab ayay kooxdu waxa ay ku sheegtay inay u adeegayeen waxyaabaha muqaadaraadka ay ugu magac dartay shabaab ee sirdoonka reer galbeedka iyo kenya al-shabaab ayaa soo bandhigtay saddex ajaaniib ah oo u dhalatay dalka kenya kuwaasoo muddooyinkii dambe ka berber dagaalamaya kooxda waxaana lagu eedeeyey saddexda ruux inay ahaayeen sirdoonno u adeegaya dowladda kenya iyo sidoo kale waddamada reer galbeedka ah muuqaal la daawaday oo gaarayay saddex iyo labaatan daqiiqo ayaa waxaa kasoo muuqday saddex nin oo dhalashadoodu tahay dalkaasi kenya laguna magacaabo cabdulaahi tallaal muuse oo siddeed iyo labaatan jir ah kana soo jeeda magaalada nairobi ee dalkaasi kenya ninka labaad ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdi casiis mukayo obameme oo isaguna asalkiisu ahaa oo markii hore asalkiisa uu ahaa gaal balse markii dambe muslim ah muslim noqday ayaa ku dhashay meel ka mid ah gobolka waa dalkaasi kenya ninka saddexaad ayaa waxaa lagu magacaaba hamaan sheikha oo gudaha mujaahidiin kooxda looga yaqaano qaalida waxaana waana toddobiyo labaatan jir sebtembar kun sagaal boqol kow iyo sideetankii ayuu ku dhashay magaalada mombasa ee dalka kenya saddexda nin ayaa waxa ay sheegeen in ay la shaqaynayeen sirdoonka kenya gaar ahaana qaybta a t b u iyo sirdoonka sirdoonka shishe waa sirdoon shisheeye waxay al-shabaab kusoo kusoo biireen sanado ka hor waxaana ay tilmaameen in ay kasoo darsadeen sirdoon kale xogo ugu abuuraan mujaahidiinta dhexdooda sida lagu sheegay war ka soo baxay kooxda al-shabaab oo lagu faafiyey baraha internetka ee kooxda lagu taageero ma ahan markii ugu horreysay oo al-shabaab ay soo bandhigaan xubno isugu jira ajaanib iyo soomaali kuwaasoo lagu eedeynayo in ay la shaqaynayeen sirdoonka ajnab sirdoon ajnabi ah iyo sidoo kale kan soomaaliya iyadoona dirar kala duwan loo hore loogu geystay kooxahan saddexda qof oo sawirradooda siyaabo kala duwan al-shabaab ay usoo bandhigeen waxay sheegeen inay yihiin koox lagu dhex abuurtay kuwaasi oo dhibaatooyin ka dhex waday sida lagu sheegay kooxda dhexdeeda sidoo kalena u basaasayay danaha reer galbeedka ama xogo ugu qaadaya mujaahidiinta dhexdooda sida al-shabaab war ka soo baxay lagu sheegay ugu dambilada maraykanka ayaa ka hadashay dagaalada ka dhex maraya qowmiyadaha oromida iyo sidoo kale soomaalida kuna soomaalida dhinaca bari ee dalkaasi etoobiya in ka badan konton ruux ayaa ku dhimatay dagaalkaasi iyadoona ciidamada federaalka etoobiya ay ku baxeen xalinta xiisadaha dagaal war qoraal oo kasoo baxay safaaradda maraykanka ee addis ababa ayaa lagu sheegay in dagaalka uu ahaa mid aada u xun maraykanka ayaa ka dalbaday etoobiya in ay baaritaan ku samayso dagaalkan islamarkaasina ay xisaab in ay la xisaabtanto dadka mas-uulka ka ahaa hurinta dagaaladan iyo rabshadaha ka dhacay labada qoomiyad dhexdooda ilaa iyo konton kun oo ruux ayaa ku barakacay dagaaladan ka dhacay xuduudda gobolka oromida iyo sidoo kale soomaalida etoobiya maamulada deegaanada soomaalida iyo oromiya ayaana ku baaqay in xaaladaha la dejiyo waxaana ay sheegeen inay ka u yihiin waxyaabaha dhacay ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa ku amray booliska federaalk iyo sidoo kale kormeer ku sugan dagaalada halka ay ka dhacayaan in si deg dega ay kaga qayb qaataan iyadoona militariga uu hub ka dhigtay hubka dhigis uu ku sameeyey maleeshiyaadka iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya labada dhinac ee soomaalida iyo oromida warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiga wardheer khayaartaynu jecelnahay waa naga intaa intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasiyo nabadgelyo